bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين slى اllah وsلم عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعيn ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafid cabdالغني bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعalى kitaab اlxuduud ayaan soo haynay cumdaة اlaxkaamka ka mid ah wacan caaئishaةa radي اllahu canha ana qurayشha ahamathm shaأn اlmaqzuumiya caaisha waxaa laga wariyey ana qurayshan quraysh ahamathum waxaa murjiyey sha'nu lmaqsuumiyati haweentii maqsuumiyadda ahayd arrinkeeda allatii taas oo saraqad xaday faqaaluu waxay yidhaahdeen man yaa yukallimu la hadlayo fiihaa iyada shanigeeda rasuulallahi sala allahu calayh ali wasalam yaa shanigeeda nebiga kala hadlayo faqaaluu waxay yidhaahdeen waman oo yaa yejtari uu ku dhiiranayo caleyhi nebiga korkiisa ilaa usaamatu bnu zayd mooyaane xibu rasuulillaahi rasuulka kii uu jeclo ahaa sala allahu calayh ali wasalama fakallamahu usaamatu usaamo nebigu ayuu la hadlay faqaala waxa uu yidhi atashfacu miyaad ka shafeecaysaa fii xaddin xad oo min xuduudillaahi allah xuduudiisa ka mid ah uma qaama waa istaagay fakhtataba waa qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi inamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa halaagay min qablikum idinka idinka horreeyay annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim shariifu midka shariifka ahe waxhaysta haddii ou xado tarakuuhu way ka tegayeen wa idaa saraqa fiihim adaciifu midka taagta daran haddii ou xado aqaamuu calayhi lxadda xadka ayay ka oogayeen waymullaahi dhaar alle e waxaa fiican marka hamsadaasi in laga dhigo hamsatulwasli oo marka la waslinayo la xiriiriyo oo marka la rido ayaan ujeedaa waymullaahi marka waymullaahi sidaa inay tahay marka waymullaahi dhaar alle eh low ana faatimata binta muxamadin faatima bintu muxamed saraqad ay xadi lahayd laqatactu yadahaa gacanteedaan jari lahaa wa fii lafdin kaanat imra'atun haweeney bay ahayd tastaciiru lmataaca alaabta caariyeysato watajxadhu inkirto fa amara anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu faray biqaطci yadiha gacanteeda jarideeda ayuu faray in la jaro xaddu sariqadii ayaan soo haynoo nisaabkii baan kasoo hadalnoo rubcu diinaar iyo wixii ka badan in gacanta lagu gooyo halkana nebiga xadiidkanina caaisha radia allahu canha waxay leedahay quraysh waxaa murjiyey haween maqsuumiyadoo waxhaday bani maqsuum qolooyinka waaweyn ee quraysh ayay ka mid ahaayeen qolooyinka waaweyn ee reer quraysh ayay ka mid ahaayeen reer bani maqsuum marka haddii qofkii wax hada marka ay xadiddu ku caddaato markhaatiyaalkii ama isaguba qirto gacantii in la jaro xukunka sharciga waa sidaas marka waxay yidhaahdeen faqaaluu waxay dhaheen man yukallimu fiiha rasuulallah yaa nebiga kala hadlayo shanigeeda faqaaluu waman yajtari'u calayhi oo yaa ku dhiiran kara ilaa usaamatu bnu zayd mooyaane xibu rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam kii nebiga ou jeclaa fakallamahu usaamatu usaama nebigiibuu kala hadlay shafaacuu ugu tegey faqaala waxau yidhi atashfacu miyaad ka ergeynaysaa fii xaddin min xuduudillaah xuduudda xad ka mida xuduudda alleh istifhaam inkaari ah weeyaan marka oo arrintaa nebigu waa ku inkirayaayo waxa uu leeyahy war ma waxaad keentay inaad hadda ka ergeyso xuduuddii alle subxaanah watacaala cuquubada marka ama xuduudda laba weeyaan hadday imaamku soo gaarto hadday imaamku soo gaarto lama cafin karo waa in la fuliyaa un intaynan imaamka soo gaarin laakiin qofkii waa iska cafin karaa ninbaa masalan alaab laga xaday markhaatiyaal buu haystaa kii ka xaday buu maxkamadda inuu geeyo rabaa intay waddada sii socdaan oon qaadigiiba loo geynin hadduu yidhaha war ordani iska tag waa ku cafiyey mar dambe ha u noqonin waa yeeli karaa taas laakiin mar hadday imaamka u timaado ama qaadiga ay u timaado lama cafin karo shafaacana ma gasho uma qaama waa istaagay faktadaba marka waxay aad iyo aad arrintan halis ugu ah dadka yacni odayaalka caadaystay inay yacni ku tasarufaan dadka dimaa'dooda iyo yacnii dhibaato iyo amwaashooda iyo oo ay xoogaa shilimaada ayagu ku raadsadaanoo ilaa ay ka dhigeen qofka bani aadamkaaba diyadiisiiba wax aan macno lahayn oo markii dambena ayba gaareenba inay yidhaahdaan qolooyinkiinaan intaasaad naga disheen annaguna intaa waa isku qabnaa oo dhiiggii iyo ummadii dhammeyd wixii alla u weyneeyey inay iyagu marka xurumaadkaas ay yareeyaan dabadeedna marka da waxa dhacaya ummadii marka ay kudhaay ku dhaceen uma qaama waa istaaga fakhtadaba waa qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi inamaa ahlaka aladiina kuwii waxaa un halaagay min qablikum idinka idinka horreeyey annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariifu midka shariifka ay ayagu sharfaan haddii ou xado dhexdooda tarakuuhu way ka tegayeen waidaa saraqa fiihim adaciifu mid taag daran haddii u xado dhexdoodana aqaamuu calayhi lxadda bay ku oogayeen oo cuquubadii bay ku fulinayeen inamaa aadaatu xasrin weeyaan laakiin xasri hadda mutlaqa looma jeeday xasri maqsuusa loo jeedaayo waxyaabihii halaagay wixii ugu waaweynaabay tan ka mid tahay ee ma ahan yacni intaan bis in lagu halaagay oo wax kale dembi kaleba aan lagu halaagin ma ahan sidaa marka wahimullaahi dhaar alle ee low ana faatimata binta muxamedin waxaa laga garanayaa mar wuxuu yidhi faatima bintu moxamed saraqad hadday xadi lahayd laqadactu yadaha gacanteedaan jari lahaa low ana faatimata binta muxamedin marka gabadhiisiiyo dad u xigtay waxa uu leeyahay anuu muxaabaad ma aqaano iyo nin jeclaysi xuduud marka ay tahay yacni marka ay cadaaladdu joogto muxaabaad iyo qof jeclaysi ma aqaano faatima hadday xadda waa ka jaraa gacanta buu yidhi nacam ayb marka lownada waxaa weeyaan waa un xarfu imtinaac imtinaac ayb yani marka waxaa weyan hadday iyadu xadi lahayd maba xadine yani hadeertaane hadday xadi lahayd gacantan ka jari lahaa ayb taasi marka qofka waxaa weeyaan qaadiga inuu ilaahay uga cabsado ummadda imaamka ninka suldaanka ah inuu ilaahay ummadda uga cabsado oo dadka shariifka iyo qofka wadiica labaduba inay u sinaadaan sharciga ilaahay subxaanahu watacaala wafii lafdin kaanat imraatun haweeney kaanat imra'atun haweeney tastaciru lmataaca watajxaduhu ayaa jirtay dhanacam kaanat imra'atun haweeney waxay ahayd tastaciru lmataaca inay alaabta dadka ka caariyeysato watajxaduhu ay diido faamara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam biqadcihaa nabiga waxa uu faray gacanteeda in la jaro xanaabilada ayaa sidaan marka waxay qabaan dadka caariyada diido oo inkiro inay la xugun yihiin tuuga oo waxay leeyiin riwaayada xadiidkan haweentanba waxay ahayd waxa ay xaday xadidan lagu sheegayo sariqada dadka intay wax ka caariyeysato ayay dhihi jirtay anugu ma arkin mana kaa caariyeysanin waa inkiri jirtay taasi marka ayaa gacanta loogu gooyay marka haddii xadiid hal xadiid haddii ay tahay oo duruqdiisu kala duwanta hal waaqica haddii ay tahay ma dhici karto inay labadaas isku noqotay ee isku ahayd waa in marka baabu tarjiix la aado hadday laba xadiid tahay laba qisoo kala gaaran hadda way dhici kartaa xukunka waxaa laga qaadanayaa tanna in gacanta loo gooyo tanna gacanta loo gooyo shaygan qofkii waxxado iyo qofkii yacni caariyada dadka ku inkira intaba nacam waxaa lamida tuuga nabaashka ninka yacni inta qubuuraha tago faago ee karfanta cusub kala baxo maxaa yeele isaguna meel wax ku ilaashan yihiin oo dhulka gudihiisa oo meydada meel lagu asturo ka inta ugu galay buu ka qaatay ayuu ka xaday sa laftirkiisa marka gacan gooyin buu leeyahay marka gacanta inta laga gooynayo marka waa ilaa mifsali lkuuc kuucaas yani halkaas yani gacanta meesheeda yani yad marka la yidhaha waa ilaa iyo dabcan garabka laakiin hadda halka laga jaraya waa kafka calaacasho intii abaa laga jaraya oo midigta ah weliba oo midigta ah cuquubadan marka in cudwigan laga jaro qofkaani bacdi zanaadiqa ayaa waxay la imaadeen ishkaalo waxay dhaheen gacan haddii la gooyo nisfudiye ay tahay hal gacan haddii qofka laga jaraa nisfudiye ay tahay say ku dhacdo rubcu diinaar maxaa gacmaha looga jaraa marka rubcu diinaar maxaa gacantii loo jarayaa culimmadii kale u jawaabto oo ahlu sunnada ayada waxay yidhahdeen gacantu markay aaminadda ay ahaydee yacnii ammaanada ay ku sifaysnayd saasay qaali u ahayd markay khiyaano ku sifoodana waa qiimo dhacday oo shay waana qiimo dhacaa waana qiimo yeeshaa ee xikamka shareecada fahmay dhaheen wax inkaar qabaa tahay nacam nin abulcalaa ilmacari la dhihi jiro ah ninka saa ishkaalkaas keenay oo iska falsafi ahayo faylasoof ahaa nacam waxyaabihii u dhihi jiray wainii wain kuntu akhiira zamanihi la-aati bimaa lam taati bihi lawaa'ilu buu dhihi jira anu inkastoon gadaal ka imid dadkii hore waxaysan aqoonin oysan keenin aan aqaanaayoon keeni karaa iyo waxaasuu dhihi jiray nin indhalaa buu ahaa camal basari walbasiira ilaahay ku riday ayb marka gacantu marka kafkaas baa marka la jaraya xikmana waa ku jirtaayo dabcan waxay ninka tuuga ah badanaa mucaamilada dadka ayuu u xun yahay gacantii marka waxaa looga jaraa si ay u arkaan dadkii ninkiioo gacantaa ka jaran calaamad waxay u noqonaysaa qofkan inuu tuug yahay shirkana aan lala noqonaynin jinaayadana iyadaa geysatay ayb laakiin bikhilaafi zina zinada waa ka duwan tahay qofkii zinaystada karka ha laga jaran lama dhihin maxaa yaele nasligiisi dhan baa baaba-ay qofku tani moogtahay midda labaad waxaa weeyaan qof arkaayo male isag mar walba cawradu waa qarsan tahay iyada dadku waa u qarsoon tahay waxda maahan marka cuquubaadka calaa kulli xaal allah oo dadka ku ciqaabayo waxay la eg tahay waxay la eg tahay hadba maslaxada laga rabo iyo mafsadada inay zuulisa laga rabo inta ay tahay ibnulqayima addaa-u dawaa iyo uga hadlaa meelaha baabu xadi اlkhamri khamradii xadkeediibu u baab yahay an anas bni malik can anas bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga utiya birajulin nin ayaa loo keena oo loola yimid ninkaasoo qad shariba alkhamra khamra cabay fajaladahu waa jeedlay bijariidatin laantimire geedtimireed laantiis ayuu ku garaacay naxw arbaciin afartan oo kale afartan oo kale oo ku dhuftay ayb waxaa laga qaadanaya marka khamradu inay xad leedahay khamrada iyada marka caqliga ayay zuulisaa tuugada amwaashay dhib u tahay muxaarabaduna nafti iyo maalkiibay dhib u ahayd mooryaannimada zinaduna nasabkiibay dhib u tahay qadafkuna cirdigiibu asaguna dhib u yahay xadba asagana ka waajibo nacam halkanna khamradiina waa caqligiibay dhibaysaa waa kaasaa marka waxa uu yidhi can anas bni malikin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam utiya birajulin baa loo keenay qad shariba alkhamra khamra cabay fajaladahu bijariidatin buu ku dhuftay naxw arbaciina afartan weeyaan marka iyada xadkeeda afartan karbaash baa lagu dhufanayaa asxaabta xilligii dambe waxay ziyaadiyeen ilaa iyo waxay gaarsiiyeen siddeetan ayayay gaarsiiyeen marka culamada shaaficiyada waxayna afartanna waa xad afartankaa wixii ka dambeeya waa tacsiir unbay iska noqonaysaa canaan siddeetanna lagama badin karo lama gaarsiin karo waa inay ka yaraataa ayb mararka qaarna in kab iyo lagu garaaco iyo waxaa lamidkaana waa soo aroortay iyadana ayb khamrigu iyada marka maxaa marka khamri maxaa noqonaya qofka lagu garaacaya marka khamriga kuufiyiinta iyo yacni culamada jumhuurta laba maslag bay kala maraan kuufiyiintu ayagu waxay yidhaahdaan khamriga cinabka iyo keyrkiisa u kala saaraynaa cinabka khamradan laga sameeyaa waxay yidhaahdeen wixiisa yar iyo wixiisa badanba waxbaa sakhraamiyaan wixii aan cinab ahaynna galleyda iyo qasabka iyo khamriga laga sameeyo waxooda yar xaaraam ma ahnay dheen markay xaddul iskaar gaarsiiyaan inay wax sakhraamiyaan markaasay xaaraam noqonayaan laakiinse waxaa weeyaan tafriiqooda waa tafriiq lagu diiday walidaalika nabiidka iyo waa iska banaystaan iyagu waa lagu diidayoo maxaa yeeley maa uskira kahiiruhu fa mil-u lkafi minhu xaraam yaa nabiga laga wariyay sal ll ly slam wixii wixiisa badan ay wax sakhraamiyaan calaa cashiisaas waa xaaraam ama intiisa yar waa xaaraam adoo axaadiid marka laysu geegaya teero badan baa kusoo aroortay saas waxa xaaraamtaa nebigu markuu ka hadlaayana wuxuu ku cileeyey iskaar oo waxau yidhi kullu muskirin xaraamun muskir kasta wax walba wax sakhraamaya waa xaaraam taa marka in qaacidadaa laga qabsado waayo shaygu bidaatihi hadduu wax u sakhraamanayo iskiis hadduu wax u sakhraamiyo yar iyo badnaan labadaba waa xaaraam waxaa kaloo la yidhaha khamri waa maa khamara alcaqla wixii caqliga daboolo dadku marka khamrigaani maxay u cabaan marka dadku hadda waxay u cabaan qofku haddaanu dikriga ilaahay subxaanahu watacaala uunan ku xirnayn qalbigiisuma degana alaa bidikri illaahi tatma-inu lquluub dadka marka aan dikriga alla subxaanahu watacaala quluubtooda uunan ku deganayn waxay deganaanshada ka raadiyaan meelo kale marka waxay ka raadinayaan marka daroogada waxay ka raadinayaan khamriga si ay isu ilowsiiyaan dhibka adduunyada si ay isu ilowsiiyaan marka male yacni qadar lagu raalli noqdaa ma yaqaanaan qalbigooda wax dejiyaa ma yaqaanaan adduunye heerka ay la eg tahay wax u sheegaa ma yaqaanaan walidaalika gaalada waxaad arkaysaa qof dhallinyaro ah oo munacam ah oo aada u nicmaysan oo haddana maca daalika isdilaayo oo adduunyadii ay ka hor timid ayaad arkaysaa oon u dulqaadan karin dhibaatooyinka kuwa ugu yaryar iskaba dhaaf kuwa waaweyne qaarkood waxay ka raadiyaan inay yacni meelahaas inta soo wareegaan ay badaha ay daawadaan oo banooniga iyo ay fiirsadaan iyo kale waxaas waqtigaa laysku dhaafiyaayo waxay ku leeyihiin haddii kale waa fakeraynaa haddaan fakerana maskaxdeenna halis gelayso marka hadda iimaankii dhankiisii inay soo aadaan baa ayaa u wanaagsanayd oo dhankaa ay ka raadiyaan duma-niinada iyo deganaanta iyo xasiloonida maxaa yeele allah subxaanahu watacaala saasuu sheegay in laga helayo nolol wanaagsan iimaanka iyo camalka saalixa in laga helayo naam ayb ayb marka waxau yidhi can abi burdata hani bn niyaar albalawiy radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu maqlay yaquulu isagoo leh laa yujladu lama jeedlo fawqa ashratin fawqa cashrati aswaaqin toban jeedal wax ka badan ilaa fii xaddin xad mooyaane min xuduudillahi ilahay xuduuddiisa ka mid a toban jeedal wax ka badan lama qof laguma dhufto ilaa xad xuduudda alla ka mida mooyaane xadiidkan culimmada qaar baa waxay ka qaateen tacsiirtu inay xadaysmayso inta ugu badan inta ugu badan toban lama dhaafin kara xadiidkaanay ka qaateen khilaaf baana masalada ku jiro qaarna waxay leeyihiin tacsiirtu inta ugu badan waa toban xadiidkaanay ag istaageen qaar kalena waxay leeyihiin inta ugu badani waa inta xuduud ugu yar inaan la gaarsiinin xuduuddana afartan baa ugu yar xadulkhamri soddon iyo sagaal tacsiir lama dhaafin karo karbaash qaarna waxay dooranayaan imaam maalik iyo kale iyo riwaayo can imaam axmed iyo kalena iyo koox shaaficiyada ka mid a xad ma laha inta ugu badan nisaab ma laha inta ugu badan sheikhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawaha wuxuu ku tilmaamay juska labaatan iyo sideedaad safxada boqol iyo sideed ilaa boqol iyo sagaal qowlka dambe inuu ugu acdalsan yahay inaan xad loo yeelin inta ugu badan in aan xad loo yeelin sababtu waxa uu yidhi wacalayhi dallat sunnatu rasuulilah sal ly slam sunnada nebiga saasay tustayoo wuxuu keenay marka in nebiga sala allahu alayh ali wasalam boqol karbaash uu ku dhuftay nin haweentiisii ay u xalaalaysay u keenta addoon ay lahayd haweentiisa addoon ay lahayd oo isagu aanu lahayn ayay u keentay markaasi markaasuu u tegey taasoo kale marka de waxaa weeyaan haddii xalaaleynta ay haweenta u xalaalaysaa shubha ahayd marka nebigu xadku saasuu iskaga daayay ma xadaynin kafaaro tacsiir ayaa marka uu uga dhigay boqolka jeedal soo ma garanin ilaa haddii kale yani waa rajmin lahaa ile nikaaxu ku jiraa ma ogtahay ayib taas wau soo qaaday khulafaa raashidiin sunnadoodana saas ahayd abubakar iyo cumar nin iyo haween go' wada huwan oo go' wada jif ajnabi kala abay arkeen markaasay boqol boqol ku dhufteen kiiba boqol xad kaasuna xad ma ahan dabcan xadku markhaati iyo waxba u baahan yahay ile ma ogtahay waxaa kaloo ku tusaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ninkii la dhihi jiray sabiiq ibni cisl ninkii la dhihi jiray shubuhaadka raacraaci jiray ee maa wadaariyaati darwan iyo wadaariyaad iyo tafsiirkeeda weydiiye ee cumar markau dareemay ninkan inuu asxaabu shubha uu yahay waa kii garaacay marka garaacis aad u badan oo aan xad la xisaabinba nacam heer uu ka dhiigayey madaxa markii dambena weliba yaan lala hadlin uu yidhi ayb taasoo dhan marka waxay kutusaysaa marka in yacni tacsiirtu inaanay marka xad intaasa ugu dambaysa aan la dhihi karin nacam ayb waxaa kaloo waxaa kaloo shaykhulislaam marka uu yidhi waman lam yandafic fasaaduhu fi lardi ilaa bilqatli qutila qofka fasaadkiisa dhulka uu fasaadinayo ounan ku ceshmaynin oo aanu oon lagu celin karin lagu zuulin karin ilaa in la dilo mooyaane qutila waa la dilayaa buu yidhi milu mithlu lmufariqi lijamacati lmuslimiin muslimiintiio wada jiro dowlad iyo shacab wada ninka kala farqinayo kale oo u sacyinaa inuu ushooda dhexda ka kala jebiyo si cadowgoodu ay ugu salladmaan waxau yidhi kaasoo kale waddaaci ila albidaci fi ddiin midka bidcada diinta dadka ugu yeero maaha mubtadic kasta in la dilaayo bidcada yacni ninkan iyo in haddii bidcadiisa la dafcin karo qofkan ama yacni qofkan mufariqun liljamaaca ah haddii fasaadkiisa la celin karo biduuni biduuni qatlin ma la dilaayo nacam ile wax awalba tacsiir bay ahaayeene ma ogtahay ayb wdaaci ila lbidaci fi ddiin oo xadiidkii nabigu marka keenay idaa buuyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhumaa laba nin haddii lala mubaayacooda kan dambe dila ninbaa madax dadka u ahaa mid kalaa yimid ana madaxaan ahay buu yidhi dhowrow leexsaday ummaddu waxaa hal magaalo laba madaxweyne ma ku noolaa karto nacam soo ma garanin kan dambe marka dila buu yidhi fadribuu cunuqahu bisayfi kaa'ina man kaan xadiid kaloo ah kaan nacam man jaaakum qofk man jaa qofka idin yimaado waamrukum calaa rajulin waaxid idinkoo hal nin uu madax idin yahay yuriidu an yufariqa jamaacatahum oo raba inuu kala geeyo dadka fadribuu cunuqahu bisayfi kaina man kaan laakiin waxaa weyaan de dadkii madaxnik dadkiioo madax leh wayaan ma og tahay laakiin macnuhu ma aha hadday magaaladan ka jirto dhowr kooxood oo amiirada jamaacaadka axsaabaha iyo hadday ka jiraan iyadu ma ahan iyagaa furqo wadaba iyagii baa laga rabaa inay furqadaas ka toobad keenaan ay ka tagaan nin kastaa marka hadduu yidhaahdo jamaacadeeda ninkii ka baxo axaadiidtan aan ku dareerina waa khalad axaadiidti meel qalada lagu xambaarayo bay noqonaysaa nacam soo ma garan ilaa uu ka yidhi marka wadahaba maalikun wa daa'ifatun min asxaabi axmed ilaa jawaazi qatli ljaasuusi oo min hada albaaba marka maalik iyo axmed ay ku tageen jaasuuska dilkiisa riwaaya can ilimaam axmed nacam ilaa ilaa jawaazi qatli ljaasuus maxaa yeelay jaasuusku waa xad gaara oo uu leeyahay oo xadkaasa u dhigana ma jire waxaa loo dilaya waa fasaadka dhulka uu ku wado weeyaan nacam ayb fasaadkuna hadda waa bixasabihi nacam fasaadku laftirkiisu bixasabihi weeyaan nacam ayb fasaad marka keenaya ninka ka waran marka xaalkiisu muxuu noqonayaa ninka dad muslimiin oo diintoodii iska un wixii u dhaqan iskaga ay iskaga dhaqan tahay oo diinkoodii akhristoo dadkoodii meesha ku wada noolyihi ninka ku salladaayo cadow ka waran marka inta cadow usoo kaxeeyo dadkaa ku salladaayo oo qax iyo rafaad iyo yacnii iyo di iyo masaajidii oo xirxiranto iyo dugsiyadii qur-aanka oo xirxirmo iyo dadkiioo lalaayo oo diin aysan badbaadaynin oo aynan badbaadaynin cirdi haween la kufsanaayo oo aanay badbaadaynin maal uusan badbaadaynin naf aysan badbaadaynin caqlina ummadda uuna u badbaadaynin ninka sababaayo maxaad umalaynaya marka nacam ninka sababaayo maxaad umalaynaya marka nacam ayb marka waa ka fasaad badan yahay halkan yani wuu ka fasaad badan yahay ninkan kala muslimiintii oo mid ah ninka madaxan ahay dadka ku kala goynayo faqtulu laakhira minhuma kan dambe dila waxaa la yidhi oo kale qofkii idin yimaado idinkoo arrinkiinu mid yahay dila fadribuuhu bisayf kaina man kaan nin marka isagu marka waxaa weeyaan wadankii dhammaaba inuu marka gaaladii gacanta u geliyo ama cadowgii yani ugu darnaa dalka cadowgii ugu darnaa gacanta inuu ugeliyo markaa suurageliyey ama samaynayo xaalkiisu marka maxaad umalaynaysaa marka fasaadku waxaa weeyaan laakiin waxaan oo dhan taqdiiraadkan iyo yacnii marka ay noqoto hala howlgala marka la yidhaahdo laabudda dad ahlu cilmiya iyo dad ahlu xalli walcaqdi oo khibra oo leh in la howlgelaya waa daruuri nacam qof kastaa maaha inuu isaga un wax walba iska sameynay qofkan jamaacadii buu faaruqay qofkan waa jaasuus qofkan waa kadaa qofkan waa saan adigu un iskaga fuliy wax walba maya taas iyadoo maslaxadii laga rabay ma keenayso mafsadadii laga rabayna ma zuulinayso nacam mafsadadii in la zuuliye la rabayna ma ku zuulayaan marka sheekhulislaam maslagaas oo mara maslagaasaadna moodaa in yani marka shareecada maqaasideeda uu la soconayo laa yujladu fawqa casharati aswaadin lama jaadlo ilaa fii xaddin min xuduud illah xadiidkanna wuxuu kaga jawaabayaa ilaa fii xaddin min xuduudillahi wuxuu leeyahay sago sheekhulislaam xadku xadkan muqadarka ee la yaqaano xadku hadda cuquubo un baa loo jeedaa buu leeyahay xadkan muqadarka oo tirada leh mutaakhiriinta u taqaana yani xad istilaaxan ula baxay amaa dadkii hore saxaabadii iyo maba u aqooninba iyaga nacam laakiin ibnu daqiiq arrintaa iyadaa wuu ku qabsanayaa wuxuuna keenayaa cabdiraxmaan bin cawf hadal uu yidhi markii asxaabtu ay uga badinayeen ninka khamriga caba afartanka markay ka badinayeen hadal uu yidhi ayuu la imaanaya axkaamulaxkaamka markaa laga eego kitaabu laymaani wanuduuri kitaabu laymaani dhaarihiiba uu u kitaab yahay axkaamta kusoo aroortay caddaynteeda iyo wanuduuri iyo nadarada nadarka ama shardiga can cabdiraxmaan bni samura radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yaa cabdiraxmaan bna samura cabdiraxmaan bnu samurow laa tas'al ilimaarata madaxtinimaha su-aalanin fainaka adiga in ucdiitaha haddii lagu siiyo can mas'alatin su-aal xaggeed lagaa siiyo wakilta ilayha waa laguu tala saaranayaa adiga ayaa lagaaga baxayaa wain ucdiitahaa haddii addii lagu siiyo can gayri mas'alatin su-aal la-aan ucinta calayha waa lagugu kaalmaynayaa wain xalafta haddaad dhaarato calaa yamiinin dhaar fara-ayta hayrahaa keyrkeed aada aragto dhaartaa waxaan ahayn khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay aada aragto fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaara gudo waati ladii huwa khayrun lana imaw midka wanaagsan oo khayrka ah shayga khayrkaa la imaw xadiidku nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu leeyahay yaa cabdiraxmaan ibna samura cabdiraxmaan bin samurow laa tas'al ilimaarata ha su-aalanin waxaa laga qaadanayaa madaxtinimada in la raadiyaa oo la su-aashaa inaanay ahayn itlaaqa halkan ku jira nahyigan ku jirana culummada waxay ka reebaan ama cumuumka ku jiro waxay kasoo reebaan haddii la waayo qofkaas qof uga habboon haddaanu jirin ood og tahay qof kaaga habboon inaynan jirin marka iyadu marka waxaa weeyaan qofku waa weydiisan karaayo war aan madax idiin noqdo xaalkiina aan sidan ka rooneeyo way u bannaan tahay saabay dhahayaan waa xaaladaas hadday timaada nacam hadda qof walba waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay aduu ama ahal u tahay iyo laakiin bal il insaanu calaa nafsihi basiira insaanku naftiisa waa yaqaanaa nacam ayb haddii nabiga sala allahu calayh waali wasalam abuu dar uu ku yidhi innii araaka daciifan anugu waxaan kuu arkaa inaad daciif tahay laa tasal yani laba madaxa u noqonin haddii uu yidhi nebiga nusxibuu ka wadaa maxaad u malaynaya marka dadkeenan marka qofku waxa uu nabad nabadgelyadiisu ay ku jirtaa inuu ka fogaado imaara saldano iyo shaq iyo hawsheed inuu ka dheeraado ka fogaado nacam ka fogow ha su-aalanin laakiin haddii la waayo wilaayadii yacni haddii walaayadii qof qabto madaxtinimadii qof qabto qofkaasuna uu qalad iyo saxba isku dardaraayo isku qasaayo seed yeelaysaa waxaad ugu kaalmaynaysaa waxa uu ku saxsan yahay oo ugu kaalmaynaysaa maxaa yaele masaalixdii ummaddaa ku jirto jihaadkii hadduu oogayo waa lala gelayaa salaadihii hadduu oogayo waa lala tukanayaa haddii uu yacni dadkii nabadgelyadii hadduu baahinayo waa lala baahinayaa wahaakada ilaa ibnu ibnu alciz bnu cabdisalaam suldaan alculamaa wuxuu qadaraa xataa mas'ale ah haddii la waayo laba laba nin hadday madax isu soo taagto oo la midkoodna uu nufuusta dhibaayo midna uu amwaasha ku daran yahay midna dadkau laayaa midna maalkau qaataa kee la qaadanaa labadooda mid un qaadana ay dadka ku kalifto kan maalka baabi-inayaa la qaadanaa kaas marka maalka saa u cunaya jaa-irka ah marka ma lagu kaalmaynayaa haddii uu nufuustii badbaadinayo waa lagu kaalmaynana kaalmada ninkaas la kaalmaynaya inuu madaxtinimada joogana ma ahan macsida in macsida uu sameynayo in lagu kaalmaynayana ma aha aduu adala noocaas alqawaacid alkubraa ayuu aada iyo aad kaga waramaa marka diin oo dhan markaad fiiriso wuxuu iskugu imaanayaa masaalixda in lasoo jiido mafaasidana la der-iyo oo la riixo la zuuliyo haddaan mafaasida la zuulin karinna in la yareeyo sharta in la yareeyo laa tas'al ilimaarata imaaraha weydiisanin fain ucdiitaha marka inaan imaaro la weydiisanin asalku sidaas weeyaan nacam ayb laakiin hadday dani keento xaala daruuro ah ay keento qofku waa weydiisan karaa markaas fa inaka in ucdiitahaa haddii adiga lagu siiyo can mas'alatin su-aal xaggeed lagaa siiyo wakilta ilayha waa lagu tala saaranaya adaa lagu daynaya meeshaad ragta kala baxa ayb marka hadda de waxaa weeyaan madaxtinimadii qofka marka uu su-aalanayo dan unbaa ugu jirta wax u su-aalanaya dad inuu u naseexeeyona dan unbaa dan buu ka raadsadaa walidaalika hadda madaxtinimadii ganacsi bayba noqotayba lacag badanaa la gelinaya qofka inuu madax noqdo intaas waxay kugu soo noqonayaa laleeyahay bil gudaheed nin madaxaad noqonee maalka dadkaad daaqaysaa maxaa maxaa dhibaato ay arrintaa ku jiraa la leeyahay laakiin nebigu waxa uu yihi nicmat lmurdacatu wa bi'sat lfaatimatu markay ku nuujinayso waa wanaagsan tahay markay ku goyso laakiin wax ka xun ma laha oo ka baas badan su-aalaheeduna aad bay u badan tahay wain ucditahaa haddii lagu siiyo can hayri mas'alatin adoon su-aalanin ucinta caleyha waa lagu kaalmaynaya waa lagu kaalmaynaya allah garabkaaga galay markaas waidaa xalafta haddaad dhaaranayso maxalushaahidka waa halkaani haddaad dhaaranayso calaa yamiinin dhaar waidaa xalafta haddaad dhaarato calaa yamiinin dhaar fara-ayta hayrahaa khayran minhaa dhaartaa waxa a ka dhaaratay waxa aan ahaynee cagsiga ah haddaad aragto ina inay ka khayr badan tahay wixii aad dhaartaadii xalbaa islaamka kuu sameeyey dhaartu maaha inay biriga iyo khayrka kaa mancinayso iyo kuu diideysa ma aha waad dhaaratay dhaartaas khayrkeed baa kuu wanaagsan oo ka khayr badan dhaartii maan waa dhaartay dhaa waan dhaartay umiyaad iska leedahay maya waxaad yeelaysaa markaas fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro guda waati ladii huwa khayrun shayga khayrkaana la imaaw halkan marka culamada qaar waxay yidhahdeen marka haddaad rabto inaad dhaartaadii ka tagto kafaaradii baad horumarinaya markaa kadib ayaad wixii samaynaysaa laakiin waawdu tacaqi tartiib ma faa-iideyso riwaaye abu daawuud baa laakiin waxay leedahay fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo huma uma afcal iladii huwa khayr dabadeed marka waxa khayr ka badan samey lafdiga bukhaarina wuxuu leeyahay fa'ti ladii huwa khayrun shayga khayrkaa la imaw wa kafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo calaa kulli xaal haddaad kafaaro gudka ku bilowdana waa leedahay haddaad camalka intaad waxa intaad samaysata dabadeed ka kafaaro gudatana waad leedahay riwaayada abu daawuud laakiin waxay tusaysaa tartiib ayaa ku jiro dhaartaadii ka kafaaro gudo markaa kadib shayga aad rabta la imaw nacam waxaa marka dhaaraha marka laga hadlaya saddex baa loo qeybiyaa yamiinun muncaqida yamiin guntanta iyada iyo yamiinu laqwi iyo yamiinu lghamuus ayaa loo qeybiyaa yamiinu laqwi iyadu waxaa weeyaan midda qofka uu dhahayo afkiisa ku dureyrsantayo laa wallaahi nacam wallaahi oo kale ha wallaahi waxaas waxaas ma samayso waa sameeyey wallaahi waxaa mayma samaynin wallaahi wallaahida carabka ku dureyrsantay ama midda uu qofku yacni culamada qaar waxay yidhahdeen yamiinu laqwiga waa midda qofka uu hubo uu si u malaynayo waxaan inay yihiin malihiisa qaalibka aysaa ka tahay laakiin ca myacni sida uu sheegaya aan ahayn taasoo kale waa yamiinu laqwi bay ku sheegaan oo macaani kalena waa ku macneeyaan allana taa qofka u qaban maayo kafaarana kama waajibto laa yu-aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum dhaarta kale yamiinualyamiinu lmuncaqida yamiinta muncaqidada waxaa weeyaan waa midda qofka qalbigiisa uu ka guntay oo ka gooyay waay waxaa iyo waxaa wallaahi baan ku dhaartay waa samaynayaa yamiin muncaqida weeyaan taa haddii marka u dhaartiisii iltizaamana waxba lagama rabo haddaan iltizaamina wixii uu sameeyeen dhaartii ka baxana xinfi baa la yidhaha waa ku dambaabaya waxuulaa kafaaraysa leedahay kafaaradeedu waa maxay tartiib iyo takhyiir baa ku kala jiro fa kafaaratuhu icaamu casharati masaakiin waxa kow lagaa rabo waxay tahay inaad quudiso fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina toban miskiin inaad quudiso ow kiswatuhum ama aada arad bixiso ow taxriiru raqaba ama aada luqun xorayso intaas takyiir baa ku jiro toban miskiin inaad cunto siiso inaad ama aada dhar siiso ama aada addoon xorayso faman lam yajid intaas haddaadan helin marka fa siyaamu halaaati ayaamin faman lam yajid intaa qofka aan marka helaynin fa siyaamu halaaati ayaamin saddex maalmood buu soomayaa marka oo laga rabaa dad baa marka waxay u haystaan dhaar buu dhaaranayaa inuu ka kafaaro guto rabaa saddex beri buu iska soomaya adoo miskiin quudin kara ma soomi kartid saddex beri maxaa yeele kafaaratulyamiin dhinacna takhyiiray ka tahay saddexdaas hore takhyiir waay haddaan la awoodin unbaa soonka loo soo gudbayaa marka marka ayb marka yamiinta dambe waa yamiinulghamuusa la yidhaha adoo og inaad been sheegaysidaad dhaar martay adoo maal raba inaad ku qaadato ama adoo og inaad been sheegaysaa dhaaratay yamiin lhamuus aa la yidhaha alyamiin alghamuus dhaarta noocaasoo kale alyamiin alghamuus kafaara ma ka waajibtaa culimmada waa isku hayaan qaar mayay leeyiin qaarna waa ka waajibtaa waraajixu inaynan kafaara ka waajibin sababta waxa ay tahay waxaa weeyaan kafaaradu waa waa qof yacnii isagu aan dembi u qasdin oo xal ay u noqotay iyo kalaa loogu talagalay ninkan kas u dhaaranayo ilaahay beenta ugu maraayo magaciisa yani maahan dembigiisu tawba unbuu u baahan yahay isagu tawba u baahan yahay kafaara ma aha keliya ayb qaarna tawbadii iyo kafaaradii waa ku waajibinayaan calaa kullin yamiintu dhaaruhu saddexdaa bay uqaybsamaan maxaa lagu dhaartaa marka laba shay unbaa lagu dhaartaayo waxaa lagu dhaaranaa imaa magaca alle subxaanahu watacaala ama sifa min sifaat illahi in lagu dhaarto magac alle ama tilmaamaha alle mid kamida unbaa lagu dhaaranayaa nacam maxaa yeelay dhaartu waxaa ku jirta nooca tacdiimaa ku jiro tacdiim ayaa dhaarta ku jiro qofkii ilaahay keyrkii ku dhaarto calaa sabiili tacdiim ugu dhaarto weyneyn oo weyneynayo qofkan bani aadamka makhluuqa oo alle oo kale uu gaarsiinayo waxaa weeyaan waa kufri akbar bay noqonaysaa haddaanu tacdiim ugu dan lahayn ama carabkiisa uu ku dureersado oo kale iyana ama yacnii iska dhaho un shirkigiisu marka waa shirki asqara weeyaan ayb waayahay in alle lagu dhaarto iyadoo been la sheegayo iyo in ilaahay keyrkii lagu dhaartaa yaa roonna ilaahay yaa yaa yani waxaan ujeeda yaa daran labadooda waxaa daran in ilaahay keyrkii lagu dhaarto ibnu mascuud sida laga soo wariyey naam soo ma garanin marka hadda sameey ma laga wado midda kalena ee waxaa weya labada jariimaa kala daran maxaa yeele midkan shirki baabu shirki bu ayuu ayuu soo gelayaa kanna baabulkabaa'ir buu ku jiraa kabaair aan shirkiga aan aan aan marka laga reebo kabaairta kaleu nooc kamida uu yahay marka kan baa daran dadku marka ilaahay iyo rasuulka iyo ha iska ilaaliyeen nacam rasuulka laguma dhaarto kacbada laguma dhaarto aabbayaalkaa laguma dhaarto waa inuu qofka iska ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan ayb marka ku xalifku ama dhaartu marka laba nooc weeyaan qaar culammada yani xaqiiqa waxay ku tahay qofkaas waa dhaartay marka la yidhaha ilaahay buu ku dhaartay wa waxaa kaloo dhici kartaa tacliiqa in dhaar lagu magacaabo mararka qaar walidalika fuqahadu waxay yidhaha alxalifu bialaaq qofku hadduu yidhaha maalan waxaas haddaan sameeyo haweentu waa iga furan tahay waa dhaar waa la dhihi karaa laakiin dhaartii xaqiiqiga ee hadda ma ahane waa waa alxalifu bialaaq in alaaqii dhaaroo kale laga dhigto labadaasay marka ayaa loo kala saaraa wacan abi muusa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi s marka wuxuu yihi fakafir can yamiinika waati aladii huwa khayrka khayrkale la imow shayga khayrkaa la imow wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi innii wallahi baan ku dhaartay in shaa allahu haddii alla doono laa axlifu calaa yamiinin dhaar ku dhaaran maayo dhaar korkeed dhaaran maayo fa araa aan arka hayrahaa hayrkeed khayran minhaa inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytu ladii kii baan la imaanayaa huwa isaguba khayrun khayrka ah wataxallaltuhaa dhaartiina waan ka xalaaloobayaa ilaahay baan ku dhaartee waxa uu yidhi laa axlifu calaa yamiinin dhaar korkeed ku dhaaran maayo fa araa hayrahaa hayrkeed aan arka marka khayran minha inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytu ladii kii baan la imaanayaa huwa khayrun khayrka ahaa wataxallaltuhaa waanan ka xalaaloobayaa dhaartii oo xal bay marka dhaartaas iyadu leedahay wacan cumara bni lkhadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu waxa uu yidhi in allaha alla yanhaakum waa idinka reebaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashiin walimuslimin faman kaana xaalifan faman axadkii kaana ahaade huwa isaguba xaalifan mid dhaaranayo falyaxlif billaahi allaha ku dhaarta ow amase liyasmut ha iska aamuso wafii riwaayatin qaala cumaru cumar waxa uu yidhi fawallahi baan ku dhaartay maa xalaftu ma aanan dhaaranin bihaa alla heyrkii yacni kuma aanan dhaaranin oo aabbayaalkii iyo kuma dhaaranin mundu samictu rasuula allahi sal ll ly slam intaan maqlay nebiga yanhaa canhaa inuu reebayo taasi daakiran anoo yacnii sheegayo oo xusuusan walaa aathiran iyo anoo soo naqlinayo cid kale kasoo guurinaya midnaba yacnii xaakiyan can hayrihi anoo heyrkii kasoo guurinayo anahu xalafa bihaa inuu ku dhaartay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa almaxluufu bihi shayga lagu dhaarana muxuu yahayna waa magaca alleh ama tilmaamaha alle mid ka mida inuu noqdo oo ilaahay heyrkii in lagu dhaartaa waa la reebay aabbayaalka in lagu dhaarto waa la reebay dadku aabbayaalkay ku dhaartaan ammaanaday ku dhaartaan kuwa kuwa waxay ku dhaartaan calankay ku dhaartaan ama waddankay ku dhaartaan waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa ka kac qaar nebigay ku dhaartaan qaar kacbaday ku dhaartaan waxaasoo dhan marka ma ahane dhaartu marka waxaa weeyaan waxaa lagu dhaaranayaa allah subxaana wa tacaala ismun min asmaa illaahi ama waxaa lagu dhaaranayaa sifa min sifaat illahi tabaaraka wa tacaala naam marka waxau yidhi in allaha yanhaakum alla wuxuu idinka reebaya an taxlifuu biaabaa'ikum cumar oo aabihii ku dhaaranaya oo maqlay nabiga sal lla ly slam markaasuu ka celiyey markaa weeyaan cumar markuu yidhi mar dambe uma laabanin buu yidhi anoo aniga sheegaya dhaartaas iyo anoo cid kale kasoo guurinaya macnaheedu waxay tahay yacni cid kale oo ilaahay heyrkii ku dhaaratayna say ugu dhaaratoo kale ugama soo naqlinin ugama soo guurin jirin yani waaba iskaba afkaygaba waaba ka daayaba taa waxay kutusaya marka cumar sida uu u raacayo diinta yani sunnada nebiga iyo awaamirta rasuulka sida uu u qaadanayo iyo diintiisu sida ay u xoog badan tahay laakiinse qofku ma dambaabayaa marka hadduu qof kale kasoo guuriyo uu yiraa war ninkii hebel ahaa waxaan arkay isagoo dhahaya aabbahay baan ku dhaaranayaa taas iyada dembi mata iskii dembi uma aha bal maxaa yeelay waxaa qaacidadu waxay tahay xaakil kufri laysa bikaafirin ninka gaalnimada ka xikaayoonayo sheegayo gaal ma aha isagoo gaal ku noqon maayo oo marka haddaad tiraa fircoon waxa uu yidhi ana rabbukum ulaclaa buu yidhi lagu dhihi maayo ninka ana rabbukum ulaclaa baa tiri waad gaaloobaysaa maya maxaa yeele qasadkaagu maba ahaba adiga saa ee nin kale hadalkiisaad marka qasadku waa la ilaalinaya nacam qusuudda aad qasadka aad baa maqsuudka aad baa loo ilaaliyaa ayb marka waxa uu yidhi walimuslimin faman kaana xaalifan qofkii ah mid dhaaranaya falyaxlif billahi allaha ku dhaarto ow liyasmud ama iska aamuso wafii riwaayatin qaala cumaru cumar waxa uu yidhi fawallahi baan ku dhaartay maa xalaftu biha ma aanan ku dhaaranin aabbayaalkaas mundu samictu rasuula allahi sal ly slam intaa nebiga ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam yanhaa canhaa inuu reebayo daakiran walaa aathiran anoo sheegayo xusuusto oo aniga sheegayaba walaa aathiran iyo anoo cid kale kasoo naqlinayo ka sheegaya xaggeeda yacnii xaakiyan can hayri anahu xalafa bihaa inuu ku dhaartay anoo heyrkii ka xikaayoonayo ka sheegayo anahu xalafa bihaa inuu ku dhaartay wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi qaala sulaymaanu bnu daawuud sulaymaan waxa uu yidhi calayhima asalaam sulaymaan iyo daawuudba nabadgelyo korkooda ha ahaatee la atuufanna alleylata wallee caawa ku dulwareege oo ku dulwareege bimacnaa waa jimac kinaaya can iljimac weeyaan calaa sabciina mara-a toddobaatan haween marka diintiisu dabcan waa u banaanayd talidu kullu imra'atin mid kastaa way dhalaysaa oo minhuna iyaga ka mida hulaaman bay dhalaysaa wiil yuqaatilu fii sabiililah ilaahay jidkiisa ku diriro faqiila lahu waxaa lagu yidhi oo malaggii baa ku yidhi qul in shaa allah dheh falam yaqul ma dhihin oo waa iloobay fadaafa bihinna waa ku wareegay waa jimaacay falam talid minhunna ma aanay dhalin toddobaatankaas ilaa mar'atun hal haween ilaa mara'atun waaxidatun hal haween mooyaane nisfa insaanin ay waladad waxay dhashay nisfa insaanin insaan qof barkiis bay dhashay nuskiis qaala waxau yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi low qaala in shaa allah in shaa allah hadduu dhihi lahaa lam yaxnath dhaartiisa kuma aanu yacnii ma aanu dhaar ma unan dhaar fureen wa kaana darakan wa kaana wuxuuna u ahaan lahaa kaasi darakan ayuu u ahaan lahaa wa kaana wuxuu ahaan lahaa darakan haleel lixaajatihi dantiisa oo dantiisii waa gaari lahaa qowluhu qiila lahu qul in shaa allah ayaa lagu yidhi yacni qaala lahu lmalaku baasaa ku yidhi xadiidkan nabiga sulaymaan nabiyullaahi sulaymaan buu ka sheekaynayaayo himada nabi sulaymaan baa laga garanaya say u sarraysay oo diinta ilaahay iyo yacni difaaceeda sida uu ugu heelanaa oo waxau yidhi la aduufana alleylata caawa dawaafee calaa sabciina imra'a talidu kullu imra'atin minhuna waxay dhalaysaa ghulaaman yuqaatilu fii sabiili illah ghulaam u dirira ilahay jidkiisa waxaa laga qaadanayaa qofku inuu u guursado ilmana u dhalo in yacnii cid diinta ilaahay kor u qaado si uu u dhalo inay aad iyo aada niyo wanaagsan inay tahay walidaalika taasoo kalena waxay tustaaba qofka inay cibaadada alla uu jecel yahay bay tusaysaa walidaalika nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil markay dhisaayeen beytka waatay idhaha waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan laka ilaahu annaga kuwa ku hogaansan naga dhig laba kuwa hogaansan duriyadeennana ummad ku hogaansan ilahu ka dhig marka waxaa taa waxay kutusaysaa ibnu kathiir iyo culummadu sida ay yidhaahdaan qofka maxabada alla oo u qabo iyo daacada alla jacaylka oo u qabo waxaa ku tusayo in isaga marka uu dhinto daacadii si aanay u kala go-in cid isaga laga soo gooyey oo caruurtiisii iyo waxay sii dhalaan si ay daacadii ilaahay inay sii sameeyaan daacadii ilaahay subxaana wa tacaala inay sii wadaan oo ay sii sameeyaan soo ma garani marka taa ilaahay qofkaas inuu alla jecel yahay daacadiisa jecel yahay bay ku tusaysaa oo xataa marka uu dhinto waxuu rabaa dad isaga ka farcanmay inay ilaahay adeecaan subxaana wa tacaala ayuu sii rabaa kan kale laakiin oon daacada alle aysan daacadda ka ahayn ilmihiisa danba kama laha qoyskiisa dan kama laha isaga unbaa laga yaabaa inuuba daaca guto keliya nacam marka nabiyullaahi sulaymaan marka qofku inuu u guursado in ilaahay ummadda uu dhali doono inay diinta anfacdo waa himo aada iyo aada u weyn shahwadaada keliya gudo inaad u guursata ma aha waxyaabaha loo guursado way ka mid tahay in shahwada meel xalaal lagu guto laakiin caruurta la dhalayo inay noqdaan caruur saalixiin oo ilaahay diintiisa u halganto wax aada iyo aada u weyn weeyaan de umamka annaga cadowga noo ahna cagsi bay u shaqeeyaanoo dhalmadiibayba inay ka xayiraan rabaan dadku nacam dhalmadiiba inay ka xayiraan ay aada iyo aada u jecel yihiin laasiyamaa weliba meelaha ay deriska ka wada yihiin dad muslimiina iyo dad cadowgooda meelaha ay deriska ay ka wada yihiin oo kale waxay aad iyo aad mar walba u jeclaadaan cadowgu inuu asagu ka tiro bato inuu naga tiro bato faqiila lahu waxaa loo yidhi qul waxaa tidhaahdaa in shaa allah dheh baa layidhi falam yaqul ma dhihin waa iloobay marka maaha inuu inkirayo ama uu diidayo fadaafa bihinna waa ku dawaafo habeenkii waa ku wareegay falam talid minhuna ma aanay dhalin kuwaa yacnii wax ka mida ilaa imra'atun haweyney waaxidatun oo mida mooyaane nisfa insaanin bay dhashay insaan barki bacd alculamaa waxay ku fasiraan xadiidkan marka qowluhu tacaala walaqad fatanaa sulaymaana waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan jasadkaasi ku macneeya inkastoo aayadda tafaasiirta meelaha ugu ishkaalka badan ay ka mid tahay qaala faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam low qaala in shaa allah hadduu dhihi lahaa lam yaxnad hadduu in sha allahu dhihi lahaa dhaartiisii yacni waxaa weeyaan ma aanu dhaar dhaar furid lagama rabo kuma waajibeen nacam wa kaana darakan lixaajatihi wa kaana wuxuuna ahaan lahaa darakan kaasi wuxuu ahaan lahaa wuxuu ahaan lahaa isagu darakan ay mudrikan yacni mid gaaro lixaajatihi dantiisa ku gaaro halkan marka xadiidkan baabu al-aymaan waxaa loo keensaday ama uu daliil u yahay in dhaarta qofka haddii uu alla ku dhaarto ee uu raaciyo mashiicada in sha allah haddii uu raaciyo xukunkii dhaarta inuu ka kor noqo sidaa uu ku qofku uga kor noqonayo yaa loo keenaa liqowlihi lam yaxnatha yani arrintaa laakiin idlaaqeeda nadar baa ku sugan waana in saddex weji loo qaybiyo saddex wej ayaa loo qaybinayaa wejka koowaad waxa ay tahay in marka hore mashiicadu shayga lagu dhaaranayo inay kusoo aroorto korkiisa shayga aad ku waxa laga dhaaranayo ama dhaarta loo keensanayo in la geliyo insha allahu in isaga kaa la dhexgeliyo oo maalan waxaad tidhi wallaahi la adkhulanna addaara ilaahan ku dhaartee gurigaan gelayaa insha allah marka guriga gelitaankiisi iyo insha allahudii baa isku xiran laa shaka taas waa ku waa anfacaysaa maxaa yeelay de waxaad tidhi ma ogtaha gurigaan gelayaa haddii ilaahay doono haddaad guriga gashana de ilaahay baa doonay oo qadaray haddii aadan gelinna ilaahay baa un doonay labada kolba soo maha oo haddii aad gurigii ka joogto de waa mashiicadii alla adigu mar walba yani haddaad gurigaa gasho iyo haddii aadan gelinba mashiicada alla kama bixaysid ma ogtahay sidaa darteed ma dambaabayo qofku dhaartiina ma dhaar furna laga raboon maayo soo ma garan ta iyadoo warku anfacaysaa tan labaad waxa ay tahay mashiicadu inay soo aroorto ama la keeno dhaarta laftirkeeda inay gasho oo la geliyo dhaarta dhaarta in la geliyo qofku taasi markaa ma anfacayso nacam ayb oo dhaartii laftirkeeda in la geliyo nacam oo waxaa weyan an yarida alistinaau bilmashiicati ilaa nafsi اlyamiini yamiintiiba in la geliyo falaa yanfacuhu اrujuucu liwuquuci اlyamiini oo waxaad tihi waa dhaaratay maalan insha alla wallahi insha allah tiri wallahi insha allah waxaan ku ilaahan ku dhaaranayaa insha allah gurigaas markaasaad wax ku dartay mashiicadaadu marka waxay la socotaa ama ay ku aroortay ujeedkaaguna yahay dhaarta de dhaartii waaba dhacdayba iyada taas marka waxaad ka insha allah haysanayso waa dhaarta dhaartiina waad samaysay laakiin shaygii aad ku dhaaranaysa ama aad ka dhaaranaysa ma gelinin mashiicadii markaas xaalad labaad waa xaaladda saddexaad iyada waxaa weeyaan mashiicada in lagu sheego calaa sabiili aladab wa calaa sabiili atabaruk in lagu sheego oo min baabi qowlihi tacala walaa taqulana lishayin inii faacilun dalika hadan ilaa an yashaa allah labada dambe insha allahuda dhaar kaa rafcin mayso xukunkii dhaarta tan horaa kaa rafcinayso oo kaa celinayso haddaad marka insha allahuda aad tabarug aad ka wado shaygii aad ka dhaaratayna aadan la imaanin waxaa lagaa rabaa kafaaro gud insha allahuda dhaartaad gelisay wallaahidaa gelisay waa dhaaranayaa wallaahidaa tiri waa insha allah wallaahi insha allah waa dhaaranaya markaasaad wixii aad ka dhaaranaysa haddana sheegtay dhaartii baad gelisay oo haddaad dhaartaadii kasoo bixi weyso waa lagaa rabaa kafaaro guud laakiin haddaad mashiicada geliso waxa aad ka dhaaranayso waa ku anficay markaas oo waxaad tidhi wallaahi baan ku dhaartay waxaan aad iiso wallaahi baan ku dhaartay waxaan aad iisoo dhigtay ma cunaayo insha allah baa tiri mashiicada waxaad gelisay waxa aadan cunaynin maogtahay taa markaa iyado haddaad cuntay haddaadan cunayn midna ma dambaabaysa dhaarna kafaarana lagaama rabo saasay culammada u qaybiyaan ibnu daqiiq alciid ixkaam alaxkaamka saas ku faa'iideynaya wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxau yidhi man xalafa calaa yamiini sabrin man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiini sabrin yacnii xabsi dhaartiis korkeed qofkii dhaarto yacnii naftiisii ayuu xabisayaa ayb arrinkaa weyn ayuu naftiisa ku xabisayaa waana dhaarta beenta ah man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiini sabrin dhaar yacni xabsi dhaartii qofkii dhaarto taas oo yaqtadicu bihaa uu ku goosanayo maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa huwa fiihaa huwa isagu fiihaa dhaartaa dhexdeeda faajirun uu yahay mid alla daacadiisa ka baxayo laqiya allaha allow la kulmaa walxaal huwa isaga oo alla oo qadbaanu caraysan caleyhi korkiisa u caraysan wanasalad waxaana soo degtay in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila kuwa dhaarto cahdiga alle ku gadanayo dhaarahooda kuwa ku iibsanayo hamanan qaliilan ulaaika laa khlaaqa lahum naam ayb ilaa akhir alaaya ulaaika laa khalaaqa lahum waxa kuwaasi marka waxaa weeya wax nasiiba oo ay aakhiro kuleeyihiin ma laha ulaaئika laa khlaaqa lahum fi اlآkhirati wla yuklimhm اllah wla yndur ilayhm ywma اlqiyamati wla yuزkiihim walahm cadaab aliim ayb man xalafa qofkii dhaartay buu yidhi calaa yamiini sabrin yamiini sabrin sabar waxaa loogu magacaabay yacni waxaa weeya naftiisa ayuu wuxuu ku xabisayaa arrin culus ayuu naftiisa dushiisa ku xabisayaa arrinkaasuna waxaa waxaa dhaartaanna yamiinu sabriga waa yamiinulhamuuska waa yamiinulhamuuska weeya waa dhaarta qofka tiimbiso yamiinulhamuus waxaa loogu magacaabay qofkay tiimbinaysaa dembiga man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiini sabrin sabar dhaartii xabsi dhaar qofka naftiisa uu ku xabisayo sha'ni iyo dembi weyn qofkii dhaarto waa dhaarta beenta dhaar beena qofkii dhaarto weeyaane yaqtadicu bihaa maala mri'in muslimin kaasoo uu ku goosanayo qof muslima maalkiisa huwa fiihaa faajirun beenaa faajirna uu ku yahay dhexdeeda laqiya allah wahuwa calayhi khadbaan kafaargud ii lama sheegin allah u caraysan waana inuu towba unbaa markaa ayayay uga uxaysmaysaa waa inuu ka towbad keenaa wanaزlat in aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila waxaa ku sugan marka waciid aad iyo aada u daran qofkii sidaan yeelo sababtuna waxa ay tahay laba mafsado ayaa ku sugan dhaarta beenta ah sida xadiidku hadda tilmaamayo qof maalkiisaa baatilku cunaysaa tan labaad waana dulmi iyo cudwaan midaas midda labaad waxaa ku jirta dhaartii oo magacii alla ah inaad fududaysato dhaartii oo magacii alla inaad fududaysato qof marka tawxiidkiisu qofkaasi waxbaa ku jiro وعn الأشcث بن qaysi رadي الlه عnه qاal kana baynii وbayna rajuli khusوmaة kana baynii dhexdeeda waxaa ahaa iyo bayna rajuli nin ani ninbaa waxaa noo dhexaysay khusuumaة dood fii bi'rin fii shaأni bi'rin ceel shaأnigii faاkhtasamnaa waa doodnay ilaa rasuuli lah baan u dood tagnay slى الlه عlيه alي وsلم faqaala rasuulu الlahi slى الlه عlيه alي وsلم nebigu waxa uu yihi shaahidaaka labadaada marqaati ow amase yamiinuhu ama dhaartiisa shaahidaaka labadaada markhaati baa tastaxiqu maa taddaciihi aada ku mudanaysaa waxa aada sheeganayso ow amase yamiinuhu dhaartiisa ayuu yabra-u minka kaaga beri noqonaya adiga labadaa aad mid keenaysaa ama ow yamiinuhu dhaartiisa taqbalu aqbalaysaa waa nam qultu waxaan idhi markaa buu yidhi idan yaxlifu wou dhaaranayaa walaa yubaali ninkaan u aabayeeli maayo nin dhaar u aabayeelaya ma aha faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxauu yidhi man xalafa calaa yamiini sabrin qofkii ku dhaartay yaqtadicu biha maala mri'in muslimin qof muslima maalkii uu ku goosanayo huwa fiiha faajirun laqiya allaha allow la kulma caza wajalla wahuwa calayhi qadbaanu isagoo u caraysan yahay ayb xadiidkana marka wuxuu sii tilmaamayaa kii hore wixii uu ku yimid waxaa laga qaadanaya marka shaahidaaka ow yamiinuhu masale culamada fuqahada isku khilaafeen baa ku jirto masaladana waxa ay tahay qofku haddii yacnii qof hadduu ku sheegto shay markhaatina uu keeni waayo oo ninkii kale marka mudaca caleyhiga isaga la dacwada loo haystay dhaaro layra ee uu dhaarto intuu inkira uu dhaarto ninkan mar dambe uu yidhi ani markhaatiyaan soo helay ka waran marka waa loo dhaartay markaasuu yidhi markhaati baan soo helay laba markhaati baan hadda hayaa oon soo helay oo markaa markhaatidii inuu keeno uu damcay see la yeelayaa see la yeelaya shaaficiyadu waxay leeyiin waa leeyahay arrinkaas oo laba markhaati hadduu keensado markhaati halkaasna laga raaliyahay waa xaqiisi wou yeelanayaa maalikiyaduna waxay leedahay waxay leeyihiin maya laysa lahu dalika ma laha sababto xadiidkaanayna daliishanaya shaahidaaka ow yamiinuhu baa layidhi owna waa litakyiir labada mid unbaad qaad dooran kartaa labadaba ad iskuma labaduba ma wada yeelan kartid nacam mid unbaad mid baad marka adiga xaqaaga aada ku mutaysanaysaa labadii markhaati haddii la waayo laba markhaati ee dhaartii meesha ay timaado de arrintu waa dhammaatay naam ay laysa lahu ilaa an yatiya marka maalikiyadu ayagu marka waxay leeyihin ma laha inuu markhaatiyaalka uu keenayo la aqbali maayo ilaa inuu sabab sheega mooyaane markhaatiyaalkan markii hore uu keeni waayo sabab markaa cuntan mayso inuu keeno ayb tanay marka qabsanayn maxaa yl ow taqtadii axada shay-ayni owdan baa waxay keenaysaa labada shay mid ka mid a haddaad markhaati weysay adiga ood mid qaadatay oo dhaartiisii aada yeeshay haddana inaad dhinac kale kasoo laabata ma aha saabay dhahayaan ayb xadiidka marka waxaa kaloo isaguna marka ayb wacan haabit bni daxaak alansaariyi radia allahu canhu anahu baayaca rasuula llahi nabigu la mubaayacooday sala allahu alayh wali wasalam taxta shajarati geeddii hoosteeda kula mubaayacooday wa ana rasuula llahi sal l slama qaal nabigu waxa uu yidhi man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii dhaarto bimillatin ku dhaarto milo hayri lislaami islaamka aan ahayn kaadiban xaaluu yamid beenaaloo been sheegaya mutacamidan u qasdayo fa huwa isagu kamaa qaala waa sidau u yidhi waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dila bishayin shay ku dilo cudiba bihi waa lagu cadaabayaa yowma alqiyaamati walaysa calaa rajulin qof korkiisu ma ahaanin nadru nadar korkiisu ahaan maayo fii maa laa yamliku wax aanu hanan karin oo uunan awoodi karin ayb nam marka wuxuu leeyahay xadiidka man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii dhaarto bimillatin gayri lislaami oo wuxuu yidhi huwa yahuudiyun ow nasraaniyun buu yidhi yahuudi nasraani baan waxaa haddaan yeelo ee halkan marka waxaa weeyaan labaa loo kala qaadayaa nacam ayb dhaaruhu marka waxaa weeyaan iyadu laba ayay u kala baxayaan sidaan horeba u sheegnay xaqiiqo dhaar marka la yidhaha waxay ku tahay dhaar xuruufulqasam la geliyo magacyada alla lagu dhaarto waxaa kaloo lagu idlaaqi karaa shay shay lagu xiro tacliiqa masalan shay baad waxaad ku xirtay haweentaada furiinkeeda alxarifu bidalaaq waa la yidhaahdaa baabkan marka hadda tay soo gelaysaa midda labaad bay soo gelaysaa oo yacni maxa iyo waxaa haddaanba yeelo gaal baanba ahay waxa waxaa haddaanba yeelaba yahuudi baan ahay marka dhaartu marka waxaa weeyaan laatay cuso ama yahuudiyad ku dhaaran maaye waxaa weeyaan shayga uu samaynayo wuxuu ku xirayaa hadduu sameeyaba shayga uu ka tegaayo ayuu wuxuu leeyahay haddii aan sameeyo shaygaas waxaasaan noqonayaan marka taasaana marka ibnu daqiiq middaa dambe waxoogaa uu rajacayaa sababtan waxaa weeyaanba kaadiban mutacamidan baa daliil aan ku dhahay kaadiban khabar badanaa waxa yacni beenta ay gelaysaa waa akhbaarta ee inshaha khabar ma gasho naam ayb ee inshahu yacni beeni laguma tilmaamo man xalafa calaa yamiinin bimillatin qofkii ku dhaartay hayri lislaami kaadiban isagoo been sheegaya mutacamidan fahuwa kamaa qaala sida uu yidhi weeyaan nacam waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dilo bishayin ku dilo cudiba bihi yowma alqiyaamati waa lagu cadaabaya isagana maalinta qiyaama marka naftu in shanigeedu uu weyn yahay qofku inuu isdilaa inaynan u banaanayn walaysa calaa rajulin qof korkii ma aha nadru nadar fii maa laa yamliku waxaanu hanan karin waxaadan awoodin oodan awood u lahayn nadar kuma geli kartid ama wax aadan milkinin imaamu shaafici isaga marka tasarufaadka waa tasarufaadka midda yani waa diidaya dhammaan oo qofka aanu milkin karin masalan addoon cid kale leedahay ayuu ayuu gaday addoon cid kale leedahay u xoreeyey waxaas o dhan waa laaqi waa yani tasarufaadka waxaan ujeedaa ya laba nooca tasarufaat tanjiiziya iyo tasarufaad marka milki ku xiran kuwa tanjiiziga waxaa weya culamada dhan waa diidayaanba addoon cid kale leedahay ad gaday addoon nin kale leeyahay ad xoreysay bil itifaaq waa laaqi kaasoo kale waa wax laqwi oo kale ah laakiinse shaafici sidoo kale waxau isaguna laqwi ku xukumayaa tasarufaadka milkiga lagu xiray haddaan milki ugu jirin qofka ma ma ma socodsiinayo masalan dalaaqbu wuxuu haween uunan guursanin buu furay haween uunan guursanin buu furay de milkiibu kuguma jirtee wuxuu ku leeyay marka maya dalaaqa waxaa loo shardiyaa horta haweentu inay gacan kugu jirto oo nikaax aad kusoo haratay maogtahay waa soconaysaa marka laakiin maalig iyo abuu xaniifa iyagu waxay leeyihiin markuu soo milkiyo iyay fakanaysaa dalaaqo u dhacaya taas marka waa isku khilaafayaan wa fii riwaayatin walacnu lmu'mini mu'minka lacnadiisana ka qatlihi dilkiisa oo kale weeyaan marka maxaa laga wadaa axkaamta adduunyada maa laga wadaa marka ninkii nin lacnado sida isagoo dilay oo kale waa maya axkaamu dunyaa ilaa qisaas kama waajibaysa lacnad ma ogtahay qof lacnaday ismiga xaggiisa waa la yidhi xagga dembiga lacnad qof muslima aada lacnaday dilkiisoo kale la mid tahay lacnadan hadda waxaa weeyaan waa halis weeyaanoo naxariis alloo laga fogeeyey qofka waayo qofku marka waa inuu aada iyo aada iskaga ilaaliyaa qof qofka mar walba lacnada inuu lacnadu marka waxay u kala baxdaa lacna calaa wajhi tacyiin iyo lacno oo aan calaa wajhi tacyiin aan ahaynoo cumuum ama wasfi lagu xiray tan wasfiga ku xiran waa bannaan tahay lacna allahu alwaasilata walmustawsilata waa ka nabiga dhahay laakiin haween baruko tinteeda ku xiratay yaad aragtay markaad tiri hiblaayaay waa malcuunad baa tahay ma la dhihi karo sababta waxaa weeyaan naxariista alle waa lagaa fogeeyey waa taas adigu ma ogaan kartid walidaalika ninkii yidhi wallaahi laa yakfir llahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay kuuma dembi dhaafayo waa kii nabiga waa tii nabiga ka sheekeeyo kiina ilaahay u dembi dhaafay midkaana ilaahay cadaaladiisa uu ku ciqaabay markaana waa tii marka xadiidku ay ku jirtay laqad takalama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratuhu kelmad buu ku hadlay adduunkiisa iyo aakhiradiisiiba halaajisay marka waa khatar weeyaan walacnu lmu'miniina ka qatlihi dilkiisa oo kale weeyaan wa fii riwaayatin man iddacaa qofkii sheegta dacwa kaadiba sheegasho been ah liyatakahara bihaa si uu ugu badsado wax ugu badsado lam yazidhu llahu alla u kordhin maayo caza wajalla ilaa qilatan yaraan unbuu u kordhinaya man iddacaa qofkii sheegta dacwatan sheegasho kaadibatan oo been ah liyatakahara bihaa si uu ugu badsado lam yazidhu llahu caza wajalla u kordhin maayo alla ilaa qilatan yaraan un cilmi aada lahaynaad sheegatay maal aada lahayn baad sheegatay waxunbaad iska sheegasho been ah baad sheegatay inaad wax isku badbad wax ku badsato ilaahay qila unbuu kuu kordhinayaa wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam